سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعيد بن المسيب أما مسيب وحلقه وري سعيد بن المسيب عن أبيه أبيه وحو كوري رضي الله عنه إلى غير الله كنقضيه قال إنه لما حضرت markii ay ku soo xaadirtay abaa aalibin abu aalib markii ay ku soo xaadirtay alwafaatu geeridii markay abu aalib ku soo xaadirtay bimacnaa waa muqadimaadkeedii geerida muqadimaadkeedii markii abu aalib ay ku soo xaadirtay marka waana inta ka horeysa dee cinda nazci waayo qofka mar hadday naftu halkan guriga isugu timaado uu de waxa weeyaan xarbiyayo xaaladaas dee tawba laga aqbali maayo oo waxa weeyaan ilaahay tawbada addoonkiisa waxau aqbalaa maa lam yuqarqir inta aanay naftu halkaa qarqaradahu guriga isugu iman marka macnuhu waxa weeyi xaalatulqarqarana muu gaadhay dee muqadimaadkii geeriduna waa ku soo xaadirtay can saciid ibn lmusayib waxaa laga wariyey can abiih isagu waa taabici abiihina waa saxaabi abihi waxa uu ka wariyey radia allahu canhu ilaar allah ka ade qaali inuu yihi lamaa xadarat markay kusoo xaadirtay abaa aalibin abu aalib alwafaatu geeridii markay kusoo xaadirtay calaamaadkii iyo hordhicii geerida lagu yaqaanay jaa-u waxa uu yimid rasuulu llah rasuulkii alla ayaa u yimid sala allahu alayhi wasalam oo fawajada dabeed waxa uu ka helay nebigu cindahu abu aalib agtiisii abaa jahlin abu jahl ayuu ka helay oo ag fadhiya iyo wa cabdاllahi bni abi umayata bn اlmugira iyo cabdillaahi bnu abi umaya ibn اlmugira labadaa nin oo ag fadhiya ayuu ka helay nebigii waxa weya abu aalib agtiisa iyagoo fadhiya faqaala waxa u yihi markaa rasuul الlah rasuulkii alla wuxuu yihi salى اllahu alayhi wasalam ya cami adeerkayow qul waxaad tidhaahdaa laa ilaha ila اllah ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro alla mooye kalimatan kelmad dheh markaa dee haddii aada nasbiso waa markaad ku xidho qushaa qul dhe laa ilaaha ila allah kalimatan dheh ka bedelo kelmadaasoo ashhadu aan kuu qiro oo bimacnaa aan kuugu markhaati kaco laka adiga biha kelmadda cinda allah kelmadan ilaahay agtiisa kuugu markhaati kaco dheh haddaad kelimatun tidhaahdana dee waxa weeyaan hiya laa ilaha ila allahu waa kelimatun ashhadu laka biha cinda allah waa kelmadan ilaahay agtiisa kuugu doodayo oon kuugu markhaati kacayo yaa cami adeerkayo qul waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah ilaa xaq lagu caabudaa ma jira alla mooye kelimatan kelmadde kelmadaasoo ashhadu aan kuugu markhaati kaco laka adiga biha kelmadda cinda allah ilaahay agtiisa aan kuugu markhaati kaco faqaala waxau yihi markaa abu jahlin abu jahl ayaa waxau yihi wa cabdullaahi bnu abi umayata iyo cabdillaahi bnu abi umaya ayaa waxay ku yidhaahdeen yaa abaa aalibin abu aalibow atargabu ma waxaad nacaysaa can millati cabdilmualib ma cabdilmualib diintiisii baad nacaysa ood maanta ka noqonaysa marka waxaa la yidhi ragiba can markay daba dhacdo waa nacaybshaha si hadday daba dhacdona waa jacaylkay noqonaysa oo ragiba canna wuu nacay weyaan ragiba fiina wuu jeclaaday marka atargabu can ma waxaad iska nacaysaa weya waxay ku yidhaahdeen marka yaa abaa aalibin atargabu ma waxaad nacaysaa can millati cabdilmualib ma cabdilmualib diintiisii baad nacaysaa falam yazal markaa kamuusuulin rasuulu llah rasuulka alla kamuusuulin sala allahu alayhi wasalam yacriduhaa kelmadii tawxiidkee laa ilaaha ila allahuda inuu bandhigo calayhi abu aalib oo idhaadhe oo wayuciidu uu ku soo celceliyo lahu abu aalib tilka almaqaala odhaahdaasi inuu ku soo celceliyo kelmadii laa ilaha ila allahu nebigu ka munzuulin xataa qaala ilaa uu yihi abu aalibin abu aalib aakhira maa kallamahum wixii ugu dambeeyuu kula hadlay ilaa uu ku yidhi huwa isagu calaa millati cabdilmualib cabdilmualib diintiisii wuu ku sugan yahay yani abu aalib hadalkii ugu dambeeye uu ku yidhaahdo ila waxa weeyaan xaalad adag buu ku jiray ilaa uu ku yidhaahdo huwa calaa millati cabdilmualib waxba ninkaa ku daalina diintii cabdilmualib buu haystaa uu sii dayn maayo waaba markaa waa u diiday abu aalib an yaquula inuu yidhaahdo laa ilaaha ila allah ilaah xaq lagu caabudaa ma jira alla mooye inuu yidhaahdo waa u diiday faqaala rasuulu llah rasuulka alla wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam amaa wallah ilaahay baan ku dhaartee laa astakfiranna waan ku dembi dhaaf qalbi laka adiga abu aalibow maa lam unha canka intaan la ii kaa diidin in alla inta aan arrintaa layga reebin ee nahyi aanu ku soo aroorin ama nahyi aanu ku soo degin wallee waan ku dembi dhaaf qalbi oo ilaahay baan maqfiro ku weydiin abu aalib yani ilaahay de wuxuu ku xafiday dacwadii nebiga oo waa ninkii nebiga loo soo dhaafi waayey loo soo mari waayey haddana ee hidaayada allah iska leh waa kaa haddana waxa weeyaan aan hanoonin ee ku dhintay shirkigii ciyaadan billah markaasuu yihi wallee maqfiro iyo dembi dhaaf rabbi ayaan kaaga dalbi in la ii diido mooyaane faanzala allahu ilaahay markaa waxa uu soo dejiyey caza haalibaha oo wajalla weynaaye ma kaana umay ahaaninoo umay yani uma cunanto lilnabiyi nebiga uma cunanto munaasab uma aha iyo waladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helay an yastakfiruu inay u dembi dhaaf weydiiyaan alle lilmushrikiina kuwa mushrikiinta ah walow kaanuu haba noqdaan kuwan mushrikiinta ihi walow kaanuu haba noqdaan mushrikiintu ulii qurbaa kuwo xigta u saaxiib oo u dhow haba noqdaan dee sida abu aalibkan adeerkii oo kale haba u dhowaadaan min bacdi ma tabayana intay u caddaatay lahum iyaga anahum mushrikiintani asxaabu ljaxiim jaxiima asxaabteeda inay yihiin arkasa yani markiiba waxa soo degtay nebiga iyo kuwa mu'miniinta midna munaasab uma aha oo uma banaana inay mushrikiinta u dembi dhaaf dalbaan walow qaraabadoodi iyo xigtadoodaba ha noqdaane intay u caddaatay dabadeed inay yihiin ahlunaar yani mar hadday u caddaato inay ahlunaar yihiin uma banaana inay ilaahay maqfira u weydiiyaan waanzala allahu ilaahay waxa uu soo dejiyey tacaala koreeye fii abi aalibin abi aalib waxa uu ku soo dejiyey faqaala markaa waxa uu ku yihi lirasuuli illaah waanzala allahu tacaala fii abi aalibin ilaahay waxa uu ku soo dejiyey markaa qur-aan iyo aayaad abu aalib ayuu ilaahay ku soo dejiyey waxy yani ka hadlaya shanigiisa isagaa lagu soo dejiyey ma aha laakiin waxyi iyo qur'aan ninkaa abu aalib arrinkiisa tilmaamayaa soo degay oo faqaala rabbi waxa uu ku yihi markaa lirasuuli illah rasuulkii ilaahay wuxuu ku yihi sala allahu calayhi wasalam innaka adigu nebi allow laa tahdii ma hanuunisid man axbabta cidda aad jeclaato ma hanuunisid adigu nebi allow walaakina allaha ha yeeshee alle ayaa yahdi hanuuniya man yashaau cidda u doono wahuwa alle aclamu isaga ayaa u cilmi badan bilmuhtadiin kuwa hanuunsanna rabbi isaga ayaa u cilmi badan hada alxadiid waxa uu ka warramay arrimo dhowr ah kow waxa ugu horeysa yani makaanatu laa ilaaha ila allah makaanada iyo maqaamka ay leedahay kelmadda laa ilaaha ila allah iyo sida qofka ku dhawaaqahay u anfacayso walow fii aakhiri xayaati noloshiisa aakhirkiisa u dambaysana hanoqoto waayo nabigu sal allahu alayhi wasalam waa kii lahaa man kana akiru kalaamihi laa ilaha ila allah dakala aljanna qofka hadalkiisa ay ugu dambaysa laa ilaha ila allahu jannada ayuu gelaya marka xadiidkani waxa uu tilmaamayaa qiimaha kelmadaasi ay leedahay iyo wax la sahashado oo la fudaydsado inaanay ahayn kalimatu laa ilaha ila allah waad garanaysaan yani yawma alqiyaama ninka marka sayi-aadkiisa iyo xumaanihiisa loo soo bandhigo yani yaqiinsada inuu halaagsamayo dabeed ayarun meel looga soo saaro bidaaqaday ku taallo laa ilaaha ila allah markaasaa wax allo wixii kale ay duulayaan oo ay baaba'ayaan oo kelmaddaa bidaaqada laa ilaha ila allahu ay ugu taallay ayaa ka cuslaanaysa wax allo wixii kaleo dhan markas oo miisaankiisa xasanaadka cuslaynaysa marka kelmadani laa ilaha ila allahu wax sahlan ma aha sidaa darteed ayaa nabigu sala allahu calayhi wasalam adeerkii abu aalib isagoo xaalada culus ku jira ayaa waxa uu aada iyo aada ugu dadaalay inuu kelmadaasun yidhaahda laa ilaha ila allah wuxuu ugu taag waayey adeerkayow kelmadaasun dheh yowma alqiyaama ilaahay agtiisa markhaati aan kaaga noqday oo aan kuugu shafaaco qaaday ilan ahlu tawxiid iyo kuwa laa ilaha ila allahu ku dhinta ayuunbaa shafaacada nebigu gaadhasa sala allahu calayhi wasalam laakiin ahlu shirki gaadhi mayso marka aan ku ergeeyo oon kuu dooda e kelmadaasun dhagul wuu ugu taag waayo waayo dee cilibtiisa iyo khaatimadiisa ayaa xumayd oo shaqinimo ayaa loogu khatimay marka yani qofka hadday fii aakhiri xayaatii anfacayso dee maxaad u malayn kii ku dhashay ee ku dhintay ee ku dhaqmay ee ku camal falayna hadalkiisa badal ma sahlana arrinkiisa waxaa kale oo laga fahmayaa xadiidka ahlu shirki waalkufri inaanay banaanayn in loo duceeyo oo ilaahay wax loo weydiiyo dadka shirkiga iyo kufriga ku dhintay ama se noolba oo ka nool ee mushriga ah waxaad ugu ducayn kartaa oo keliya bilhidaaya inuu ilaahay tawxiidka kusoo hanuuniyo lakin wax kale ugu ducayn mayso ka shirkiga ku dhintayna ducaba xaq uma leh waayo hidaayadiina way sheegto waabu dhintay wax kalena xaq uma leh waayo nabigu sala allahu alayhi wasalam markii ay adeerkii abu aalib oo kii ilaalin jiray ahaa isaga iyo dacwadiisaba markii uu shirki ku dhintay ee uu yidhi walle waan ku dembi dhaaf dalbi maxaa ku soo degtay ma kana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walaw kanuu ulii qurba min bacdi ma tabayana lahum annahum asxaabu ljaxiim marka laa yajuuz inaad mushrik waxa weeyaan ilaahay makfiro iyo wanaagu weydiiso waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa in nebigu sala allahu calayhi wasalam hidaayada yani qalbiga in hanuunka la geliyo in aanu isagu gacanta ku haysa oo hidaayada la ydhaha hidaayatu tawfiiq ilahay gacantiisu bay ku jirtaa waxaa tusinaysaa qawlu llahi caza wajal inaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa waxaa la yihi nebigu mar walba dee waxa uu niyadda iyo qalbiga ka jeclaa hanuunka adeerkii aada buu u jeclaayo isugu taxalujiyo ugu dadaalay ilaa noloshiisa aakhirkii ugu dambaysay waa kaa yaa cami qul laa ilaha illa allahu kul marka waxaa lagu yidhi inaka laa tahdi man axbabta nebi maxamedow ninkaad hidaayadiisa doonayso adigu ma hanuunin kartid walaakina allaha yahdi man yashaa aayad kalena ilaahay waxa uu ku yidhi isagoo nebiga la hadlaya wainaka latahdi ila siraatin mustaqiim nebi allow dadka waxaad ku hanuunisaa oo ku hogaamisaa waddada toosan labada aayadood isma khilaafsana way iswaafaqsan yihiin laakin midna waa hidaayat dilaalati wlbayaan midna waa hidaayat tawfiiq hidaayat dilaalati wlbayaan waxa weeye yani qofka in khayrka la tuso oo wanaagga lagu hanuuniyo oo xumaanta laga reebo taa hidaayat lbayaan baa la ydhaha waana tahay xaqa uleeyihiin ambiyada iyo rususha iyo inta dhaxashay ee ducaada iyo culimada taa hidaayat lbayaan baa la ydhaha in qofkii wax loo cadeeyo waana kan nabiga loo sugaye laleeyahay wainaka latahdi ila siraatin mustaqiim dadka waa tustaa wadada xaqa awey maaha adu hidaayada qalbigooda gelisa hidaayada labaad waa ta nabiga loo diiday oo waa hidaayatu tawfiiq waa in qofka la waafajiyo hanuunka iyo hidaayada oo qalbigiisa la geliyo taa waafajinta iyo hidaayada qalbiga ilahay unbay gacantiisa ku jirtaa cid kale ma hayso laa nebi mursala walaa weli saalixa walaa daaci caalima cid gacanta ku haysa mia waana ta nebiga loo diiday ee lagu yidhi innaka laa tahdi man axbabta ninkaad hanuun la jeclaato ma hanuunin karasid bimacnaa ma waafajin karasid oo qalbigiisa ma gelin kartid waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam hadduu hidaayada qalbiga iyo tawfiiqda hayo adeerkii buu hanuunin lahaa laakiin tawfiiqda ilahay unbaa marka adeerkii suu gacantiisa ku hayay kamuu hakran waa hidaayat lbayaan waa kaa yaa cami qul laa ilaha ila allah waa hidaayadii bayaan iyo dalaalada laakin tii tawfiiqda dee ilahay unbaa haya taa marka waxa weeyaan waxa uu noqday nin ay sheegtay abu aalib oo ku dhintay waxa weeyaan shirki iyo kufri baabun ay hada baabun umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquluu laa ilaha ila allah waxa uu baabkan ama tarjamadani ay ku saabsan tahay umirtu waxa lay faray an uqaatila annaas inaan dadka la diriro xataa yaquluu laa ilaha ila allah haayadu waa taas ilaa ay ka odhanayaan laa ilaha ila allah oo waxa weeyaan dee nebigu sala allahu alayhi wasalam marka mujaahidiinta iyo asxaabta uu dirayo waxau odhan jiray qoladaad ku duulaysaan kambalkooda iyo saaxadooda markaad degtaan marka ugu horaysa islaamka ugu yeedha hadday markaa dee islaamkii iyo diintii idinka qaataan dee markaa faraha ka qaada waa macsuumu dami walmaal maalkoodi iyo dhiiggoodiba waa dhowran yahi oo loo dhowaan maayo hadday markaa ay qaadan waayaan dacwaddii islaamka oo ay mushrikiin yihiin de iyaga waxaa la dooransiinaya un ima alislaam wa ima almuqaatala laakiin hadday ahlulkitaab yihiin kuwa yahuud iyo nasaara iyaga ikhtiyaar saddexaad ayaa meesha ku jira oo inay islaamkii qaataan iyo islaamka inay diidaan oo yidhaahdaan maya eh islaami mayno laakiin cashuur madaxeedkaasaanu bixinayna aljizya xataa yucqu ljizyata can yadin wahum saagiruun oo qof walba dee inta awoodiisa ah ka haniga ah ka faqiirka ah kullu waaxid bixasabi istidaacati marka hadday islaamnimadii diidaan laakiin jizyada inay bixiyaan iyo cashuurta ay qirtaan oo iyagoo dulaysanna xukunka islaamka ay isaga hoos noolaadaan walow diintoodaba ha haystaane islaamkii lagu khasbi maaye sidaasay ku noolaanayaan laakiin hadday islaamnimadii diidaan ahlu kitaabku cashuurtii iyo jizyadii inay bixiyaanna ay diidaan xalka saddexaad waa almuqaatala in qoorta laga guro marka waana haddii aanay ahayn dadkaa dee lagu duulayaa anwaacda gaalada ee waxa weeyaan macsuumu damka ah ilan gaalada laftoodii waa aqsaam oo waxaa jira kuwo macsuumu dama iyagoo gaala ah maxaa ka mid a dee musta'maniinta iyo mucaahadiinta yacni gaalka haddii sulxi iyo heshiis ama ballan nabadeed lala xidho lala galo waa xaaraan ballanta in lagaga baxa inta cahdiga iyo ballantaasi ay guntan tahayna macsuumu dam buu ahaanaya gaalkaa cahdiga lala gala iyadoo waxa weeyaan ballantii laga wada baxa mooyaane xataa haddaad ka baqdo inuu ballanta burinayo maxaa la amray in si isku mid loo noqdo khiyaana aanay ogeyn min jaanibka islaamka in loo sheego la yidhaha ogaada waa inoo dagaalay wainmaa takhaafanna min qawmin khiyaanatan fambid ilayhim calaa sawaa iyadoo laga siman yahay xagga cilmiga waa in la yidhahdo ogaada ballantii waxba kama jireen waa inoo dagaal markaa dee khiyaana ma jirto iyagiina waa diyaar islaamkiina waa diyaar laakiin in islaamkuni hoosta uu dagaal ka goosto iyadoo cahdi hore uu guntanaa waa khiyaana waana xaaraan haddii cahdi lala gala gaalada waana lala geli karaayo dee nebi maxamedba sala allahu calayhi wasalam waktigiisii sulxulxudaybiya waa kii gaalada heshiiska la galay oo muslimiinta hadday itaal daran yihiin oo ducafaa yihiin xikmadda iyo caqliga iyo cilmiguba wuxuu keensanayaa in intaad xoogaysanaysa sulxi iyo heshiis aada iska qaadayso wax yacni qofka diintiisii dhaawacaya ceebna ah ma aha bal wuxuu noqon karaa fatxi sidii sulxigii xudaybiya ee fii cahdi nabiy sal alay slam waa marka danta iyo duruuftu keento inayn waxba iska celin karin sidoo kale gaalku hadduu magan yahi oo musta'man uu yahay isagana waxa weeyi in dhiiggiisa iyo maalkiisa loo dhawaada waa xaaraan waad garanaysaan xadiidkii saxiixa ahaa caamu fatxi maka maka markii la furtay ninkii mushriga ahaa ee umuhani soo magan galay ee ay magan gelisay ee walaalkeed cali binu abi aalib inuu la baxo uu dilo u doonay waa tii nebiga u sheegtay nebigu sala allahu calayhi wasalam muxuu ugu jawaabo uu yidhi markaa cali markii ay gaadhsiisay umuhani arrintii nebiga muxuu nebigu ku yidhi ya qad ajarnaa man ajarti ya umahani umuhaniyey ciddaad magan gelisay annakana magan buu nooyi yacni loo dhowaan maayo idan yani haweeney muslimada haddii maganteedii ay dhowrtoy ilaaliso dhiiggii gaalka dee ummad dhan oo muslimiina shicibkeeda iyo dawladeeda oo isku tegeyna in ay magan bixin karaan ayaad halkaa ka fahmaysa min baabi awla dawladda islaamka ay magan bixin karto shicibku magan uu bixin karo yacni qof adigoo shiciba ayaa nin gaariisa kugu soo degi kara aduu magan ku yihi adaabkiisa u soo saaray keenay kuu shaqaynayaa ilan gaalada waa lala mucaamaloon kara waa magantaa waa xaaraan dhiiggiisa iyo maalkiisa in lagu xadiyo oo qofkii hadduu yidhaahdo un gaal aragti un baa naga dhaxaysa iyo taasi waa fiqi la-aan iyo faham la-aan iyo cilmi daro ama isyaalyaal dadka qaarkood nusuusta iyagoo arkaya baa laga yaaba haddana inuu isyaalyaalo waxaa laga yaabaa inaad la yaabto haddii lagu yidhahdo waxaaba laga yaabaa gaal adishay inaad naar ku gasho sidee naar ugu galaa gaal baaban dilay xadiidka nabiga dhageyso fi saxiixayn nabigu sal lay slam muxuu lahaa man qatala mucaahadan lam yarax raayixata aljana waa gaal maaha muslim ninka mucaahad dila waa gaal ballan lagula jiray ayuu ballantii intuu kaga baxay qoorta ka gooyey jannada ma uriyaa nabigu yuri sala allahu calay wasalam islaamku khiyaano shaqa kumale marka iyo ballan marka calaa kullin muqaatalatu nnaas ayaa waxa weeyaan tarjamadaas ayaynu arrintaa u xusnaye yacni gaalka la dilaye lala dagaalamaya waa inaan cahdi iyo ballanna lagula jirin maganna aanu ahayn oo yani kaafir xarbi ah oo dagaal aad isku cadaysateen waa inuu yahay sidoo kale dee ahlukitaabkii jizyada bixinayna waa inaan ahayn waayo kuwaasina mar hadday jizyada bixiyaan dhiigoodi iyo maalkoodi waa dhowran yahay markaas yani qofka muslimka ah waa inuu axkaamta dadka yaqaano axkaamu nnaas gaali iyo islaamba ilan axkaamtan sharcigu muslimiintu ma xukunto gaali iyo islaamba waa loo soo dejiyey marka gaalku waxa uu kaa mudan yahay iyo xuquuqda uu leeyahay iyo xuduudda uu taagan yahay iyo muslimku waxa uu kaa mudan yahay xuquuqda uu leeyahay iyo xuduudda uu taagan yahay waa inaad kala garato ma hataa macnaheedu gaalka inaad jeceshahay ama aad soo dhawaysanayso ama adiga nasab gaal uu idinka dhexeeya la waa cadow ilaahay oo aynu nacabnahay laa tatakiduu caduwii wa caduwakum awliyaa laakin waa maxay adigu soo mumin ma tihid muslima shay walba ilaahay halkuu dhigay uu dhig khalaas khulaasadu waa intaa shay walba halkii alla uu dhigay ku daa kii lagu yidhi dil dil kii daa lagu yidhina daa taasi may xun tahay intaasin ku dadaal bas laakiin haddaad waxa weeyaan xuduudda iyo dabarka goosato oo tira aniga seeftoodu indhama leh wixii ka hor yimi haddaba way qaadasa de markaa waxaad noqonaysaa qofkaan ilahi rasuulkiisii ka dambeeyey oo maskaxdiisa isan ku socdo ayaad noqonaysa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu ila an allah ka ade qaala inuu yihi lamaa tuwufiya markii la obsaday rasuul llah rasuulka alla markii loo obsaday sala allahu calayhi wasalam oo wastukhlifa markaa la khaliif yeelay oo la doortay abu bakrin abu bakrna bacdahu rasuulka dabadii nebigu markii uu dhintay sala allahu calayhi wasalam markaa dee nebigu bashar buu ahaayo waa la obsaday ajashiisii markuu dhamaystay nebigu dee basharba mu ahayno nuur buu ahaayo adduunyada ka hor ayaabuu jiray kadibna wuu jirayaa weligiina wuu jiraa waa khuraafa waxaas ma anzal allahu biha min sultaan innaka mayitun wa inahum mayituun nabiga haddaad jeceshahay halkii ilaahay dhigay dhig faquluu cabdullahi warasuuli lakin haddaad iska xadarayso jibooto oo tidhaa nabigaan jecelahay waa iska beenbeen iyo waxaan jirin ayaad ku dhaqmaysa lama tuwufiya rasuul llah rasuulka ilaahay markii la obsaday oo wastuklifa la doortay abu bakrin abu bakrna bacdahu dabadii la doortay hadduu nool yahay maciisaa xilka qaban lahayd nebigoo nool oo wakafara uu gaaloobay man kafara ciddii gaalowday oo min alcarabi carab ka mid ah oo dabadeed carabna wixii ridoobeen ay ridoobeen waayo nebigu markii uu dhintay ayaa in badan oo carab ka midii waxay yidhaahdeen nebigii diintan loo soo dhiidayba mar hadduu dhintay diintiina way dhamaato ay dib uga laabteen xaaladaasi markay dhacday ayaa qaala waxa uhi cumar ibn lkhaaab cumar ibn khaaab ba waxa ku yihi radia allahu canhu ilaahir alla ka ada liabi bakrin abi bakr ba waxa uu ku yihi radia allahu canhu kayfa tuqaatilu nnaasa abu bakrow sidee dadka ula dagaalamaysaa waqad qaala rasuulu llah iyadoo rasuulka ilaahay uu yihi sala allahu alayhi wasalam umirtu waxa lay faray an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo xataa yaquluu ilaa ay odhanayaan laa ilaha ila allah ilaa intay dadku laa ilaaha ila allahu ka odhanayaan inaan la dagaalamo ayaa lay faray faman qaala hadaba ninka yidhaahda laa ilaaha ila allahu laa ilaaha ila allahu ruuxa yidhaahda faqad casama waa iga ilaaliya minii aniga maalahu maalkiisii waa iga ilaaliyey oo xoolihiisa la qaadi maayo wa nafsahu naftiisana waa iga ilaaliyey oo dhiiggiisa la daadin maayo ilaa bixaqihi ay ilaa bixaqi laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allahuda xaqeeda mooye oo bimacnaa hadduu dee xuduudda galo oo xaqii laa ilaaha ila allahuda uu ku xadgudbo dee waxa weeyaan maalkiisii iyo dhiiggiisii midna la dhawri maayo ee waa u dhacaya oo masalan dee xuquuqda laa ilaha ila allahu ay leedahay maalkiisa sekadii waajibka ku ahayd ayuu imtinaaco u diiday dee ma waxaa la odhanaya maalkiisi wuu dhowran yahay xaqi ilahay waa in laga qaado ila bixaqi masalan isagoo ashaahaatoo islaamay ayuu naf dilay oo waxaa la odhanaya faqad casama minii maalahu wanafsah may dhiiggiisii waa mubaax waa in la qisaaso marka waxaa looga jeedaa ilaa bixaqihi dee mar hadduu ashahaatuu islaamnimadii daahirka ahayd soo galay maalkiisii iyo dhiiggiisiiba waa ilaaliyey ilaa bixaqihi yacni laa ilaaha ila allahu xaqeeda mooyaane oo xaqu lislaam riwaayaadka barhkood ilaa bixaqi lislaam islaamku xaquu ku lahaa mooye marka xaqu lislaam hadduu galo ama xaqu laa ilaaha ila allah dee waa laga goynaya naf iyo maalba maalkiisana wixii xaq lagu yeesho ee waajiba waa laga goyn naftiisana wixii xaq lagu yeesho ama dhaawac ha noqoto ama dhimasho ha noqotay dee waa laga goyn wa xisaabuhu xisaabtiisuna cala allah ilaahay dushiisa ayay ahaatay bimacnaa islaamnimaduu muujisay muujisay isagu waynu ka aqbalaynaa xisaabtiisuna ilaahay dushiisay ahaa macnaa waxaa looga jeedaa waxaanuu muujistay hadduu ka been sheegayo oo uurka iyo yani caloosha uu gaalnimo ku haysto dee wa xisaabuhu cala allah hadduu munaafiq yahay ilahay baa kala xisaabsanay laakiin inaku waxa uu muujistay ayaynu kula dhaqmaynaa naxnu naxkum bidawaahir wallahu yatawala salaax inaku waxa muuqda ayaynu kula mucaamaloonaynaa waxa qarsoonna ilahay baa ku shaqale caamil akhaaka bima dahar watruk lirabbika mastatar walaalkaa daahirka kula dhaqan waxa qarsoonna ilaahay u daa waa shaqo ilahay adiga shaqo ku taalla ma ah walidaalika munaafiqiintu adduunyada maxay leeyihiin axkaamu man axkaamu lmuslimiin soo ma maalkooda loo dhowaan maayo naftooda loo dhowaan maayo lahum axkaamu lmuslimiin waayo dee dadkii bay la soomayaan la salaadayaan islaamnimay muujisanayaan nifaaqooda hoose inaku shaqo kuma lihin taasaynu kula dhaqmay laakiin aakhiro marka la tago ayaa dee axkaamu lkufaar ina almunaafiqiina fi darki lasfali min annaar halkaasaa lagula xisaabtamaya faqaala abu bakrin abu bakr markaa waxa uhi radia allahu canhu ilaar allaa ka ahaade wallaahi baan ku dhaartay la uqaatilana waan la dagaalami oo waan la dagaalami man faraqa qofka kala kaxeeya bayna asalaati wazakaa salaada iyo zakada ilaahay la maaneeyey qofka kala kaxeeyo wallee waan kula dagaalami taas yacni waxa uu ishaarayaa ilaahay inuu lamaano ka dhigay salaada iyo zakada oo qur-aanka ay ku soo aroortay wa aqiimu salaata wa aatu zakaa oo nin kala hadhay marka waxa uu yihi walle ninka salaad iyo zake kala geeyey waan kula dagaalami maxaa yeelay faina azakaata zakadu xaqu lmaali maalka xaqiisii weeyi waayo zakadu waa xaqii waajibka ahaaye maalka lagu lahaa wallaahi baan ku dhaartay ba abu bakar uu yidhi low manacuunii hadday ii diidaan ciqaalan dabar kaanuu yu'adduunahu ay siin jireen ilaa rasuuli illah rasuulka alla ay siin jireen sala allahu calayhi wasalam laqaataltuhum calaa manci diidmada ay ii diidaan waan kula dagaalamaya yani waa haayada halkuu ka gaadsiiyey riwaayada bukhaariga waxaa ku soo aroortay canaaqan hadday ii diidaan wax kale iska dhaafa waxar waa walad lmacd waxar yar oo nebi moxamed ay siin jireen hadday ii diidaan waan kula dagaalamaya waxaa kaloo lagu fasiray low manacuunii ciqaalan zakaatu caam yani dufcada sanadkii hal mar zakada ka gooda xoolaha ee la bixiyo sakadaa zanawiga ee sanadlaha ah ee sanadkaa ka go-ayso xoolaha ayaa la ydhaha ciqaal marka xataa hal sana hadday ii diidaan ay yidhahdaan sanadkan u noo dhaaf kal dan baanu bixinay walle waan kula dagaalami ba uu yidhi abu bakr radia allahu canh faqaala cumar ibn khaaab markaa dabar haddii lagu fasirana waxaa loo wuxuu ujeedaa uun xataa wax yar iska dhaaf wax kale neefka xadhigii ay kusoo xidhayeen hadday diidaanna bal wax kaloo ka weynaa hadalkiisa badaan faqaala cumar ibn lkhaaab cumar ibn khaaab waxa uhi radia allahu canhu ilaahir allaa ka ahaade waxa uhi fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay ma huwa arrinku maba ahaanin ilaa an ra'aytu allaha inaan ilaahay arkin mooyaane qad sharaxa inaan ilaahay u arkin mooyaane qad sharaxa inuu u ballaadhiye rabbi sadra abi bakrin abi bakr laabtiisa inuu ilaahay ku sharxu ku ballaadhiyey lilqitaali dagaalkii waxa uu ihi allaan ku dhaartay arrinku maba ahaanin wax kale ilaa inaan arkin mooyaane in ilaahay laabtii abubakar dagaalka u sharxuu ku ballaadhiyey yacni laabtiisiiba waxay ku xasishay abubakar inuu dagaalamo nimanka waxa weeyaan la dagaalamo faacraftu markaa waxaan gartay annahu alxaqu dagaalkaasi inuu xaq yahaan markaa gartay mar haddii abubakar laabtiisii ku ballaadhatay oo uu ku xasilay dagaalkaas faacraftu annahu alxaq haddaan cumar ahay waxaan gartay arrintaasi xaq inay tahay hada alxadiid waxau nabigu sala allahu calayhi wasalam tilmaamay in la faray inuu dadka la dagaalamo ilaa intay ka shahaadanayaan yani riwaayada kale ibnu cumar oo dee waxa weeyaan xataa yaqulu laa ilaha ila allah wayuqimu sala wayutu zaka faida facaluu dalik ila akhiri alxadiid marka muqaatalada gaayadeedu waxa weeyi ilaa inta ay dadkii ay islaamnimadii ka soo gelayaan oo mar hadday ashahaataan oo laa ilaha ila allahu ay yidhaahdaan dee waa macsuumu dami walmaal marka waxaa dhacday sanadkii abubakare la odhan jiray caamu ridda sanadkii riddada waa markii nebi maxamed la oofsaday sala allahu calayhi wasalam ee in badanoo carab ka midii diinta ay ka noqotay yidhaahdeen diinta nebigii lagu soo dejiyeba uu dhintay diin maaha waa isaga baxeen marka caamka caamudidada la odhan jiray ayuu abubakar dagaal la galo uu ku qaaday laba qolaba qolo waxay ahaayeen ahlu ridda oo waxay ahaayeen nimankii ridoobe diintaba ka baxay qolona waxay ahaayeen nimo niman waxa weeyaan zakadii ceshaday oo yidhi nebi moxamed baanu zakada iyada u dhiibi jirnaye mar hadduu nebigii dhintay zaka ana ku bixin mayno oo kuwaasina daa'ifa mumtanica waxay noqdeen qolo shawka iyo awoodna leh zakadiina cishadoo yidhi annaka zakana laga qaadi maayo labadii qolaba abubakar wuu la dagaalmay markaa cumar ayaa ku qabsadoo yidhi sideed ula dagaalamata iyadoo nebigu yidhi umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquulu laa ilaha ila allah waqad qaaluuha maadaama ay yidhaahdeen abubakar markaa waxa uu ku yidhi walle waan la dagaalami waxa weeyaan ninka kala kaxeeyo salaada iyo zakada waxaa kaloo uu tilmaamo uu yidhi nebigu waxa uu yihi faqad casama minii nafsahu maalahu wanafsahu ila bixaqihi waana xaqi laa ilaha ila allahu yani zakada ay diidayaan waa xaqu lislaam waana xaqi laa ilaha ila allahuda taana marka horeba waa laga soo istisnooday oo yani gaayada muqaatalada ilaa intay ashahaadanayaan yani ay ka islaamayaan waan la dagaalamayaa inay yidhaahdaan de laa ilaha ila allahu mooyaane lakin maxaa laga soo reebay ila bixaqihi oo bimacnaa xaqii hadday galaan dee maalkoodiina waa la qaadaya oo xaqii lagu lahaa waa laga qaadaya naftooda ama dhiigoodana waa la daadinaya hadday xuduuddii islaamka galaan oy mutaystaan in la daadiyo oo bimacnaa qofku da isagoo ashaato islaamkii soo galay ayaa xuquuq u geli karaa iyo xuduud maalkiisa iyo dhiiggiisiba lagu qaadi karo taasi waa mid ta labaad waxa weeye qolada ridowdiyadu ishkaal ma leh laakiin qoladan zakada diiday waxaa farqi udhaxeeya qofku inuu shaciira min shacaa'ir alislaam uu inkiruu diido oo weliba jamaaco shawke iyo awoodii intay cidhi ku baxda ay yidhaahdaan annaku zakaba bixin mayno na laguma laha ama salaada oogi mayno iyo qofku isahaantiisa inuu ficilkii uga tago faraq baa udhaxeeya inuu isagu iskii uga tago waxa weeyaan khilaaf baa ku jira oo waxa weeyaan haddii aanu inkirsanayn uu ictiqaadsan yahay dhiiggiisii banaanaan maayo yani qofkii salaadii waa ictiqaadsan yahay zakadii wuu ictiqaadsan yahay laakiin isagun baa ka tegey ama takaasu ha uga tago ama bukli ha uga tago kaasi xalaalu dembi walmaan ku noqon maayo hadduu ictiqaadsan yahay ila hadduu yidhaha aniga salaadba layguma leh taasi waa gaar oo juxuudka iyo dafiraada wuu ku kufraya dhiiggiisna waa ku banaanaanaya sidoo kale daaifo yani shawkale hadday cidno u baxaan oo yidhahdaan zakada bixin maynana waa xalaalu dam waa lala dagaalamaya waana qoladii abubakar la dagaalamay waayo intay banaan u baxeen ayay yihahdeen anaku zaka bixin mayno mar haddii nebigii oo dhiibi jiray uu dhintay bixin mayno kuwa waxaa la yidhaha waa adaaifatu lmumtanica daaifada mumtanicada ah waa koox awood leh oo diiday inay la yimaadaan shaciira min shacaa'ir alislaam sida zakadii oo kale ama salaadii oo kale ama aadaankii oo kale bay yidhahdeen anaku oogi mayno yani shaciirada korba uqaadi mayno ilaa ay iltizaamayaan waa lagula dagaalamaya laakiin culimadu waxay isweydiiyaan muqaataladu ma waxay soconaysaa xataa yafcaluu mise xataa yaltazimu yani saalex al sheekh shaarix arbaciin sheekh arbaciin ka shaaxay isagu waxa uu rajaxay culimo badanna ay rajaxeen in gaayada muqaataladu ay tahay xata aliltizaam ilaa ay ka iltizaamayaan wain lam yafcaluu yaanay samaynba oo qofkii salaadii uu yidhaahdo waa laygu leeyahay walow weli yaanu tukanba zakadii waa laygu leeyahy o waan bixinaya walow weli yaanu bixinba oo yani maaha qitaalku ilaa uu ficilkii la imanayo laakin waa ilaa intuu ka iltizaamayo ka ictiqaadayo waayo waxaa la diidayaa gaalada qaar kamid a ayaaba dee shuruud dhigtay oo yidhi annaku waanu islaamanaa bishar inaan khamrada naloo diido ama waanu islaamanaa bishar inaan salaadna laga dalbano ama waanu islaamaynaa bishar inaan zakana la weydiin kaasi dee islaamnimadii ma soo wadagelin waayo iltizaamkii sharaa'icda islaamka ayaanu wada ictiqaadinba marka gaayada muqaataladu waxa weeyaan xataa yaltazimu ilaa ay iltizaamayaan oy ku wada qancayaan in sharaa'icda islaamka laga wada rabo hadday salaad tahay hadday soom tahay hadday zaka tahay sharaa'ic lislaam kullaha marka intaa dabadeed hadduu gaboofal iyo tafsiir la yimaado lala dagaalami maaye waa la dareensiinaya oo wanaaggaa la faraya oo xumaha laga reebaya oo waa la baraarujinaya mar hadduu ictiqaadsan yahay waa lagu baraarujinaya can cabdillaahi bni cumar waxaa laga wariyey radia allahu canhuma ilaa ralakaada labadoodaba qaala in yidhi qaala rasuulu llah rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam umirtu waxaa lay faray an uqaatila annaasa inaan dadka la dagaalamo ayaa lay faray xataa yashhaduu ilaa ay ka qirayaan an laa ilaaha ila allah ilah xaq lagu caabudaaba inaan u jirin alla mooye wa ana muxammadan rasuulu llah وأن محمد رسول الله نبي محمد رسول إلahy soo dirtay inuu yahay ilaa ay ka firayaan oo ويقيم الصلاaةa صلaadana ay ka oogayaan oo ويؤت الزكاةa زكadana ay ka bixinayaan فإdaa فacalوu arintaa markay sameeyaan caصamوu way iga ilaaliyeen minii aniga dimaءahم dhiigagoodii waa iga ilaaliyeen iyo وأموaaلaهم xoolahoodiiba oo dhiigoodi iyo maalkooda toona loo dhowaan maayo ilaa bixaqihaa laa ilaaha ila allahu xaqi ay ku lahayd mooye hadda eeg mar walba waxaa laga soo istisnoonayaa ilaa bixaqihaa oo dee xaq laa ilaaha ila allahu ay ku leedahaa jira oo hadduu galo laga goynayo hadduu isagoo intaasoo shuruuda la wada yimid u zinaysto dee waa ilaa bixaqiha waa la xadaya oo hadduu shaab yahayna boqol jeedal baa laga jari hadduu muxsan ahaayo guur xalaala soo marayna dhagax baa lagu dili isagoo intaas oo shuruuda soo wada maray hadduu naf gooyo laodhan maayo dee faqad casama minii maalahu wa nafsah wuxuu galay ilaa bixaqiha waa la qisaasaya wahaakada xiraabadii iyo xuduuddii kala lamid ah marka calaa kullin mar walba waxaa loo looga soo reebayaa ilaa bixaqiha yacni qofku isagoo shuruudda oobsaday hadduu xaq islaam galo waa laga goynayaa naf iyo maal kuu doona ha noqdo xoolihiisa hadduu yahayna dee waa laga goynaya waa laga qaadaya xaqa u galay ee waajibka ku ah naftiisa hadday ahaydna dee waa laga goynaya dhimasho iyo dhaawac say ahaydba waljuruuxu qisaas wannafsu binnafsi naftiina waa loo goynaya haddaan la cabin dee dhaawiciina waa laga xaqaya oo waa laga goosanaya waayo waxau yihi markaa nebigu waxisaabuhum cala allah xisaabtooduna ilaahay dushiisay ahaatay bimacnaa hadday munaafiqiin yihiin dee iyagay u taalla ilahay baa kala xisaabtama laakiin annaka mar hadday noo muujistaan tawxiidka iyo salaada iyo zakada iyo acmaashii daahirka ahayd waanu ka aqbalaynaa taasaananu kula mucaamaloonayna tanna waxay la mid tuun masaladii xadiidkii hore aynu ku baraarujinanay o yacni muqaatalada miyaa loo shardiyayaa majmuucu haadihi alumuur intan oo dhamm inay kulanto oo macnuhu waxa uu yahay dagaalkaasaan ku wadaya oon qoorta kaga guraya ilaa ay la wada imanayaan tawxiidka iyo salaada iyo zakada iyo acmaasha islaamka oo dhan mise shardi maaha inay wada kulmaan waxay tahay waxa weeyaan sida raajixii yani ka ay mutafaqatee la isku raacsan yahay in dagaalku ku soconayo dhiigooduna aanu dhowrayn oo la daadinayo ilaa ay la imanayaan waa tawxiidka ugu horeeya taasi waa mutafaq oo xataa yashhadu an laa ilaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah inta ka horeysa waa mujmac in qitaalka ku soconayo laakiin acmaashan kale ilaa intay ku biirinayaan tawxiidka dagaalka miyuu ku soconayaa mise ku socon maayo waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen yacni sharaa'icdan kale islaamkee lagu dhaqmayo ee salaadiile ee zakadiile iyaga yacni qofkii waa inuu iltizaamo ila waxaaba dhici karta markuu islaamay xilli salaadeed ba inaanay ahayn waxaaba dhici karta markuu islaamay yani maal zaka goys oo zaka ka baxdaba inaanu ahayn marka haddaad ficilka ku qaydo hataa waxaad ku xidhaysaaba waxaan fii bacdi alaxyaan mumkin ba ahayn marka laakiin waxaa ku filan xataa yaltazimu ilaa ay islaamnimadiina soo galaan tawxiidkiina qabsadaan oo ashahaataan sharaa'icdii islaam kale ay iltizaamaan iltizaamaan waxaa looga jeedaa inay ictiqaadaan oo bimacnaa qofkani in laga rabo salaad iyo zake iyo sharaa'icdii islaamka oo mukhaaطabu ku yahay yani sharaa'icdii oo laga dalbayo oo waajib ay tahay inuu la yimaado waa inuu ictiqaado marka hadduu ka gaabiyo dee waa la amraya laakiin waa inuu iltizaamo laakiin markii horeba haddaanu iltizaamin uu yidhaha aniga laygama rababa ama la iman maayo dee magu islaamin waayo muslimku waa inuu iltizaamo laa ilaaha ila allahu iyo sharaa'icda ka dhalanaysa ee xuquuqdeeda ah إلا شرائعنا كلا وحقوق لا إله إلا الله والله ما أعرف ما يش ما كواين الاستدامة صلاة وصلاة إذا حكم كذا ورين وصوة الماني إن لبدا قول بها نسنوها أي كليهين إذا لفت يد سارق يد إنه نقول يا فاسق إنه نقول يا كافر مخرج من الملة باب هذا كان باب وي من قتل روح دل رجلا منه من الكفار قال ذي كمل بعد أن قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله ممكن يريد بديت qofka nin gaalada ka mida waa shahaatay dilay ayaa xadiidkani ka warramaya marka rajulan min alkufaar oo ashahaatay markuu seeftii arka ayaa laga warramaya dee maxaad u malayn mid markii hore oo muslim ahaa waa shahaada layiina عن المقداد بن الأسود وحل قولي رضي الله عنه إلى لا كاد أنه قال إنه يا رسول الله رسولك الله أرأيت بليغ ورا إن لقيت هذا لكم رجلا منهم من الكفار قال ذا كمدا oo faqaatalani uu ila dagaalamo oo fadaraba uu ku dhuftay ixdaa yadaya labadayda gacmood midkood bisayfi sayf buu ku dhuftoo faqatacaha uu gooyo gam uu ka siiyo uma laada dabeed haddana uu igaga gabado minii aniga bishajaratin geed uu igaga gabado oo intuu gacantii i jaro uu geed xagga dambe ka maro faqaala oo faqaala uu yidhaahdo markaa aslamtu lilah ilaahay baan u hoggaansamay bal ka waran gacanta intuu gooyo hadduu geed xagga dambe ka maruu yidhaahdaba waan islaam afa aqtuluhu ma dilaa yaa rasuula allah rasuulkii allow ma dilaa bacda an qaalaha laa ilaaha ila allahu intuu yidhi kadib qaala rasuulu llahi rasuulkii alle wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam laa taqtulhu ha dilin qaala waxau ihi faqultu waxaan ihi yaa rasuula allah rasuulkii allow wuxuu ka doonayaa inuu u baneeyo laakiin ka heli maayo nebiga oo yani waxa wuxuu doonayaa inuu u caddeeyo asbaabta uu doonayo dilkiisa waa nin gaala wuu la dagaalamay dhibaato u geystay markuu isihi bixi maysid unbu yihi laa ilaha ila allah faqultu waxaan ihi yaa rasuul allahi rasuulkii allow inahu ninkani qad qataca wuxuu gooyey yadii gacantuu iga jaray uma qaala dabeed waxau yihi dalika arrinkan waan islaamay bacda an qatacaha intuu gacantayda gooyey dabadeed yaa faaqtuluhu ma dilaa qaala rasuulu llahi rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam laa taqtulhu war ha dilin bal imise jeer buu nabigu ku celiye fain qataltahu haddaad disho fainahu isagu bimanzilatika halkaad ku sugnayd xaaladaadii hore ayuu ku sugan yahay qabla an taqtulahu intaana dilin hadda eeg fain qataltahu haddii aad disho fainahu isagu bimanzilatik mansiladaad aduu ku sugnayd buu ku sugan yahay maanta qabla an taqtulahu intaana dilin adigu ninkan intaana dilin mansiladaadu maxay ahayd ya macsuumu dami soo ma axsan yani intaana dilin mansiladaadu waxay ahayd macsuumu dami dhiiggaagu inuu dhowran yaho loo dhawaanayn ilan muslim baa lahay markaa haddaad ninkan disho isagoo laa ilaaha ila allahu yidhi hadda eeg isagoo laa ilaha ila allahu di ku dhawaaqo islaamnimo muujiyey haddaad qoorta ka goyso wuxuu ku sugan yahay halkaad ku sugnayd ama xaaladaad ku sugnayd intaana dilin oo maxay ahayd dee macsuumu dam baad ahayde waa macsuumu dam ila fainahu bimansilati ka soo maaha macsuumu dam weeyaan dhiiggiisu waa mid dhowran wa innaka adigaagan dilayna bimansilatihi isaga mansiladiisii baad ku sugantahay haddaad disho qabla an yaquula intaan u odhan xaaladuu ku sugnaa kalimatahu kelmadiisan allatiisan qaala uu yihi hadda maarka adiguna waxaad ku sugan tahay booskuu isagu ku sugnaa meeshuu taagnaa intaanu kelmadan odhan kelmadan intaanu odhan halkuu taagnaa xalaalu damde soo ma kelmadan intaanu odhan soo xalaalu dam mu ahayn adna xalaalu dam baa bal hadeer labadoodii baa isweydaan fasubxaana man xakama bisharcihi wacadal waxaa ceeblaawo ah ilahay sharcigiisa wax ku xukumay ee cadaalad falay caqligaadan gaabani wuxuu odhanayaa shay saxaabigii dhammaa ayaa laleeyahy waxaad noqonaysaa xalaalu dam gaalkan iminka muslimiinta gumaadaya gacanta gooyay saxaabigana waxaa laleeyahay waa macsuumu dam caqligaagu ma qaadanayo laakin huwa sharcu llah ama qaado ama ha qaadan waa ilahay sharcigiisa macnuhu markaa waxa uu yahay yani ninkani markuu laa ilaaha ila allahu yidhi muxuu ka soo gudbay manziladii xalaalu damka oo wuxuu kusoo galay manziladii macsuumu damka oo laa ilaaha ila allahuda uu ku dhawaaqay ayaa dhawrtay dhiiggiisii oo ilaalisay bimacnaa lama taaban kara markaa dhiiggiisa kelmadanaa ilaalisay adigiina kelmadii kuma addayna qoortaad ka goysay macnuhu markaa waxa weeye haddaad sidaa ku disho isagu horta wuxuu ku sugan yahay xaaladaad ku sugnayd intaanad dilin oo adigu intii aanad ninkan dilin waxaad ahayd macsuumu dam xaaladii buu ku sugan yahay oo waa macsuumu dam laa ilaha ila allahu baa dhiiggiisa ilaali waa ko adiguna waxaad ku sugan tahay manziladuu isagu ku sugnaa intaanu odhan laa ilaha ila allah oo laa ilaaha ila allahu intaanu odhan wuxuu ahaa xalaalu dam dhiiggiisu midaanu dhowrayn oo la daadin karo adigana maanta dhiiggaagu ma dhowra oo waa la daadin karaa oo wejigee loo daadinayaa markaa cala qisaas axsanta qisaas baa loo daadinaya soo arki maysa yacni waa lagu qisaasaya oo isagiina macsuumu dam buu noqday adigiina xalaalu dam baad noqotay waxaana laga yaabaa de ragaynu culimada soomaaliyeed unaqaanana inay yidhaahdaan waxaanu haynaa boqol daliil boqol anu dhagaagaa ku dhegeysto waa iwa duuban tahay waa culimaa loo yaqaanaayo fataawadoodaa la qaadanaya laakiin fataawada laga qaata oo fataawada dhiigga lagu daadiyo waxa uu yidhi waxaan hayaa boqol daliil oo dhiigga soomaaliyeed anu ku dhowrayn uu iigu banaan yahay de waa waa wax aada loola yaabo soo maa kelmadda ilaalisay ninkan gaalka ahaa ba daqiiqada ka hor gaal buu ahay mar alla markuu ku dhawaaqay ayay dhiiggiisii ilaalisay isna wuxuu leeyahay kuwii weligood kusoo dhaqmayay ee isku dhalayay ee ku ku dhashay laa ilaaha ila allah ee muslimiinta ahaa kaabiran can kaabir ayaa waxa uu leeyahay dhiiggoodu aniga macsuumiga ma aha xalaal buu leeyahay weliba mi-atu daliil baanu keeni karaa waanu kula dagaalamay oo uu ka uu xaqiijiyey yani dagaal waabuu ku qaado waxa weeyaan dee soomaalida in badan ayaa bismi diin magaca diineed ee lagula dagaalamay dhowr jeer marka calaa kullin waxaynu u jeednaa uun in kelmadan laa ilaaha ila allahu miisaankeedu aanu sahlanayn oo la ogaado qofku mar hadduu ashahaato oo laa ilaaha ila allahu uu yidhaahdo in dhiiggiisi uu dhowran yahay waasukuna uu yahay in la iska ilaaliyo oon lagu degdegin waayo kelmadani waa kelmad culus waan sahlanayn ama alawsaaciyu awsaaci miyaa iyo wabnu jurayj awsaaci iyo ibnu jurayj fafii xadiisihimaa xadiiskooda waxaa ku sugan qaala aslamtu lilah yani waxaa ku sugnayd inuu yidhi ninkaasi aslamtu lilah waan islaamay wa ama macmar macmar miyaa fafii xadiisi xadiiskiisa waxaa isaga ku sugan inuu yidhi falamaa ahwaytu liaqtilahu markaan u soo hoobtay si aan u dilo ee aan seeftiiba dee ku soo laalaadiyey madaxiisa ayaa qaala waxa uu yidhi laa ilaaha ila allah waa shahad marka labada riwaayo maxay kala yihiin yani ibnu jurayj iyo macmar midna waxa ku jirtay markii aan dili silib ayaa waxa uu yidhi aslamtu lilah waan islaamay midna waxa ku jirtay waxa uu yihi laa ilaaha ila allah waana islaamid un waayo wuxuu ku islaamaya waa kelmadan tawxiidka un can usaamata usaama ibni zayd waxaa laga wariyey radia allahu canhuma isagii aabii baa la raalla ka ahday qaala inuu yihi bacaanaa rasuulu ullah rasuulka ilaahay ayaa na soo diray fii sariyatin gaadmo ayuu noo diray ama sahan yani sariyadu waa sahan waxaana la yidhaahdaa waa kooxda yar ee waxa weeyaan loo diro meel inay sahan oo kale ka soo qaadaan waxaa kaloo culamaa usiir ay ku tacriifiyaan waa ciidanka la diro walaysa fiihim rasuulu llah iyadoo rasuulka ilahay aanu ku jirin yani ciidanka la diro ayaa laydha sariyo aduu markaa waa ciidan kooban oo meel loo diray un waxau ihi markaa usaama ibnu zayd bacaanaa rasuulu lahi rasuulka ilaahay wuxuu noo diray fii sariyatin gaadmo yani ciidan sahana ayuu meel noogu diray fasabaxnaa waxaanu ku waabariisanay alxuruqaat qabiiladaa xuruqaat la yidhaahdo oo min juhaynata reer juhayne ka mid ah ayaanu ku waabariisanay faadragtu markaa waxaan soo gaaday rajula nin oo faqaala waxa yihi markaa ninkii laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah buu yidhi faطacantuhu anigu waan wareemay oo dhuuntan ka lisay warankaygii baan geliyey riwaayo kale waxay ahayd ninkii kale ansaariga ila socday mar alla markuu laa ilaha ila allahu maqlay wuu iska taagay laakiin anigu warankii ayaan suray fawaqaca waxaa ku dhacay fii nafsii naftayda min dalika arrinkaasi shayun naftaydii arrinkaasi waxbay ku riday waa shakiy waxbaa igu dhacay waxaa idha alla ileh malaha dembi baad gashay fadakartu arrinkaa waxaanu sheegay linabiyi nabiga ayaanu sheegay sala allahu alayhi wasalam oo faqaala markaa waxau yihi rasuulu اllah rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam aqaala laa ilaaha ila allah war miyuu yidhi laa ilaaha ila allah oo waqataltahu miyaa dishay waa istifhaam inkaariya oo bimacna nafyi ah maxaa ku guwateedu dishay wey mayntu ashahaatee ayaad weliba dishay qaala waxa uhi qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulkii allow inamaa qaalaha wuxuu yidhi un laa ilaaha ila allaahuda khawfan min asilaax cabsi uu hubka ka cabsanayun buu yidhi naftaada ku badbaadi qaala waxa uu ku yidhi markaa nabigu afalaa shaqaqta oo miyaad sheexdid can qalbihi qalbigiisa miyaad dillaacisid xataa taclama ilaa aad ogaato aqaalahaa am laa aqaalahaa ma waxa uu yidhi cabsi uu hubka ka cabsanayo am laa mise umuu odhan waxa uu ku yidhi markaa nebigu markuu yidhi yaa rasuul allah ninka cabsiunba u geysay ayuu yidhi qalbigiisa ama uurkiisa miyaad sheexdid si aad u ogaato inay cabsii ka keentay iyo inay dhab ka tahay macnuhu waa maxay waa calaa sabiili tacjiiz waa lagu cajsi gelinaya waayo isaga miyay u suurtowdaa inuu qalbigiisa jeexo oo uu gudihiisa hoose ku dhaadhaco si uu ogaado ujeeddada uu yidhi macnaha meesha ku jiraa waa maxay adiga laguma diran ujeeddadu u yidhi waa ka been waa ka munaafaqad wax kaluu u yidhi cabsaa u geysay laguma diran adiga taa kelmadii ma ku dhawaaqay dhiiggiisa ha u dhowaan macnu waa intaas waxaad dareemi kartaa yacni mawaatinta iyo mawaaqifta dagaalka gaaladii islaamka laysaga hor yimaado ninka gaalka ah ee ku gumaadayee ku dilayey ee mar alle markaad seeftii dul qabatay laa ilaaha ila allahu yidhi horta ciduun hadday shubha gelayso kaasaa ugu dhow cid ay shubha ka gasho laa ilaha ila allahuda soo maha oo la yidhaahdo waa nima malaha ka dhab maha ee wax kala u yiisa yacni ciduun haddii laga shakeeyo sawkaa goobtii dagaalka lagu kulmay uguma dhowa ya haddana shakigii laga shakiyey miyuu nebigu ugu garaaday mise wuu ku diidey wuu u diiday soo maha yaa kuu dirtay u yidhi afalaa shaqayta can qalbi xataa taclama aqaalaha am laa marka waxaad dareemi kartaa bulshadeenna iyo dad badanoo wadaada iyo ducaada kelmadan qiimaheedu weli inaanay fahminba waayo dee waxa weeyaan qofka mawtinka ama goobtaa taagan ayaa laa ilaaha ila allahdii uu yidhi uu nabigu leeyahy yaa ku yidhi baarbaan mar hadduu ashahaati innakuna kuwii soomayey ee salaadayey ee islaamka siran wajahran kor iyo hoosba u muujinayey ayaa looga taaglayay dhiiggoodii inay daadiyaan falaa xawla walaa quwata ila billah yani ayu jihaad jihaadkuu noqonayaa marka in dumarkii carruurta la laayo oo masaakiinta la gumaado waayo annisaau wasibyaan walcajasa washuyuuq dadka waayeelka iyo dumarka iyo awlaadu iyaga marka horeba dhiigoodu macsuum buu ahaa xataa hadday gaala yihiin soo sida ma iyaga iskaba dhaafi salaamnimadooda oo gaalada marka lagu duulayo nebigu muxuu kula sii dardaarmi jiray saxaabada laa taqtuluu waliidan walaa shaykhan saaniyan war ilmo yaroo dhashay ha dilina war nin da'a oo waayeeloo duqa ha dilina war dumarka ha laynina bal nebigu haweeney maqtuula ayuu arkay fii bacdi almacaarif markaasuu yidhi maxaa loo dilay yacni in la dila may ahayn kuwanna iska dhaaf kuwii gaaladee kuwii masaakiintii muslimiinta ayaa looga taaglaaya marka waa imtixaan mar walbana waa inaad laba isbarbar dhigtaa xuduudda islaamka inaad ilaaliso iyo gaaladu halka ilaahay dhigay inaad u dayso labadaa waa inaad isbarbar wado waayo inaku gaalana dee waxa weyaan u doodi mayno oo nasab nagama dhexeeyo bal ilaahay iyo rasuulkiisa mar hadday la col yihiin inakuna col baynu la nahay laakiin waxaynu diidanaa uun in la xadgudbo waayo gaalada iyadoo lala dagaalamayo maxaa ilaahay u yidhi waqaatilu aladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu yaa lagu yidhi walaa tactaduu gaalada soo maaha dee lala dagaalamayo la dagaalamaa la yidhi laakiin ha ku xadgudbina idan cudwaanka gaalku miyuu bannaanyah in xajkii islaamka la dhaafiyo lagu xadgudbaa ma banaana tamsiilkii baa ka mida googeyntii gubidii baa ka mida laa yucadibu binnaari ilaa rabu nnaar laakiin dadka maanta waxay noqdeen muslimiintu markii la dhibay ee la gumaaday ee waxa weeyaan wax walba loo geystay ilan gaalku mahar buu kuu jiidaya muslimiinta markii dhibaato nooc waliba ay taabatay taasi iyagiina maxay dhaxalsiisay iyagiina xuduuddii sharciga inay ka tallaabsadaan laakiin maxaa u habboonayd oo u ekayd iyada gaalo dee xaq iyo xuduud qabata maleh waaba gaalo laakiin waxay ahayd muslimiintu inay iyagu xuduuddoodun ilaashadaan oo inta loo fasaxay aanay dhaafin sidaasaa waajib ku ahaa laakiin gaal wuxuu samaynayaa isku tilmaami mayno maanta inaan idinka sheekeeyo oon idiin tilmaamo miyaad u baahantihin waad arkataanba isku tilmaamayna taas laakiin muhiimku wuxuu yahay aduu diintaada ku dhaqan oo ilaasho famaa zaala kamin zuulin markaa yukariruhaa inuu ku celceliyo nebigu calaya aniga uu igu soo celceliyo xataa tamanaytu ilaa aan doonay anii aslamtu inaan islaamay yowmaidin maalintaa hadeer saxaabigii wuxuu yidhi yani nebigii sal allahu alayhi wasalam kamuu zuulin inuu igu soo celceliyo oo uu yidhaahdo war ma isagoo laa ilaaha ila allahu yidhi baa dishay ilaa aan damcay oon idhi alla miyaad maantuun islaamta xataa tamanaytu anii aslamtu yowmaidin ilaa aan tamaniyey inaan maalintaa islaamka soo galay oo muxuu islaamnimada maalintaa u tamaniyey wuxuu is yidhi dembiga uu galay culayskiisa alla miyaad maantuun islaamtid camalkaagii horeo dhammi haba buro laakiin maanta aad noqotid nin dembiga oo dhan ka maydhan waayo alislaamu yajubu maa qablah islaamku wixii ka horreeyey dee wuu tirtiraa qaala waxau yidhi faqaala sacdu sacd ibn abi waqaas waxau yidhi waana aniguna markaa waxa la yidhi usaama yidhi walle musl qof dambo ashaahatay dib uma dilo sacadna markaa wuu ka daba yidhi faqaala sacdun waa ibnu abi waqaase sacadna waxau yidhi waana aniguna wallaahi baan ku dhaartay laa aqtulu dili maayo musliman ruux damboo muslima dili maayo xataa yaqtulahu ilaa uu dilo dulbutayn ninkaa caloosha weynay ilaa uu dilo yani waxaa la yidhi usaame yani ayaa calooshiisaa yar weynay markaa dee ceebayn ku ceebaynayana ma aha ee waa tilmaan oo qofka waxaa laga yaabaa dee shay khilqadiisa ama abuurkiisa ka mid a waa lagu tacriifin karaa si loogu aqoonsado waxay xaaraan tahay un haddaad ku ceebaynayso walaa tanaabazu bilalqaab marka waxau yidhi xataa yaqtulahu dulbutayn ninkaa caloosha weynay ilaa uu dilo marka calooshiisa ayaa weynayd baa layidhi usaamo marka usaamoo dila mooyaane anugu dili maayo bimacnaa dee waaba mustaxiilo usaamana wuxuu yidhi dib u dili maayo uwa kaa tamani yeele alla miyaan maantun islaamo anna dili maayo saasun buu ujeedaa yacni waxa uu jeedaa usaama usaama ayuu jeedaa qaala waxau yidhi qaala rajulu ninbaa markaa waxa uu yidhi alam yaqul illaah ilaahay miyaanu odhan tacaala korreeye ninbaa waxau yidhi war ilaahay miyaanu odhan waqaatiluuhum gaalada la dagaalama xataa laa takuuna fitnatun ilaa fitna aanay ahaanin fitnadu ilaa ay ka dabargo'ayso gaalada la dagaalama miyaan la odhan oo wayakuuna diinu diintuna ay uga ahaanayso kulluhu dhammaantiiba diinku u ahaanayo lilahi ilaahay yacni ilaa fitna ay ka dabargo'ayso diintuna dhammaanteed ilaahay ay u barax tirmayso la dagaalama miyaan la odhan gaalada faqaala sacdu sacd ibn abi waqaas ninkii wuxuu ku yidhi ugu jawaabay qad qaatalnaa annaku waxaanu u dagaalanay haddaanu saxaabadii nahay xataa laa takuuna fitnat ilaa fitna aanay ahaanin yacni ilaa intay fitnadu ka dabar go'ayso annaku waanu dagaalanay waxaana fitnadaa looga jeedaa ashirku yacni shirki iyo kufriga ama ilaa qofna aan diintiisa laga fidnayn tiina way dhacday oo dee nebi moxamed iyo asxaabtiisu way dagaalameen ilaa waxa weeyaan shirkigii uu ka baaba'ay arlada qofna aan diintiisi laga fidnayn oo dadkii ay diintoodii u qabsadeen iyagoon ilaahay mooye cid kale uga baqanin waxa uu yidhi sacad markaa waanta adigu nin yahoya waa asxaabu adiga iyo asxaabtaaduna turiiduuna waxaad doonaysaan an tuqaatiluu inaad u dagaalantaan xataa takuuna fitnatun ilaa fitna ay dhacdo arkas sacad wuxuu ninkii ku yidhi doona inuu yidhaahdo miyaan la diline waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna ayuu yidhi war dhegayso annaku waanu dagaalamnay xataa laa takuuna fitna adigu iyo asxaabtaaduna waxaad doonaysaan inaad u dagaalantaan xataa takuuna fitna yacni anigu annaku waxaanu u dagaalanay xataa laa takuuna fitna ilaa fitnadii ay dabar go-day baaba'day ayaanu dagaalanay idinkuna waxaad doonaysaan inaad u dagaalantaan waxa weeyaan xataa takuuna fitna ilaa fitno ay dhacdo markaa fitna doon baa ji saasuu yidhi maanta dadka dad fara badan oo qas iyo dhibaato wada ayaa u baahan in la yidhaahdo raggii ragaa waxay u jihaadeen xataa laa takuuna fitna idinna waxaad u diriraysaan xataa takuuna fitna wa ficlan waa fitna waxay wadaan iyo fasaad maanta wadamada muslimiinta qaarkood waxaa ka dhaca miyaanu fitno ahayn gaadhiga inta lasoo buuxiyo masaakiinta kuulidaee subaxii usoo kallahay inay shaqo tagaan mar alle markay ku soo ururaan laysaga jarayo ma jihaad ba mise waa fasaad hada jihaadun am fasaad waa fasaad marka calaa kullin waxyaabaha aanay naftu yani qaadan karayn ee maanta dhaca ee qaraxyada iyo tafjiiraadka la sameeyo waa ogtihin in misaa muslimiin ku go'da in misaa caruur ku baaba'da imisaa dumarku baaba'a gaaladu dhibaataday inagu hayaan bal aynu samayne maynoo banaynaysaa inaynu taa ugu sawaabwaayihiin aynu isku wada raacno dhibaatada gaaladu maynoo banaynaysaa sawaabteennu inay taa noqoto oynu inakuna meel walba isaga jarro dad iyo dunyo wixii ku baaya ha ku ba'ana ma noqonaysaa maslaxo iyo waxtar mise nafsaday noqonaysaa wallahu aclam